bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada qodobadii warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ugu doorka roona madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la filay in saaki uu hortago golaha baarlamanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya isagoo halkaasi u ka jeedin doono khudbad ku aadan yoolka dowladda federaalka soomaaliya ay hiigsanayso iyo rajada laga qabo in waddanka soomaaliya la gaarsiiyo doorashooyin maadaama dowladda federaalka soomaaliya wakhti kooban uu haray dhinac kale dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday shacabka ku dhaqan gobollada dalka soomaaliya iyo kuwa gobolka shabeellaha hoose ku nool inay ka qayb qaataan gulufka lagula jiro kooxaha fallaagada al-shabaab alqaacidda hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa soo bandhigtay warbixin ku aadan baaritaanadii laga sameeyey dhacdadii dhowaan qabsatay mid ka mida diyuuradaha ka shaqeeya garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho waa caasimadda soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa kulamo waxay la yeesheen odayaal dhaqmeed iyo waxgarad iyadoo kulamadaasina looga arrinsanayay ka qaybgalka dhismaha maamulka ay yeeshaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa socdaal waxa uu ku maray qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir isagoo u kuurgelaya howlaha la xidhiira xaqiijinta amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada safiirka dowladda britain u fadhida soomaaliya ayaa shahaadooyin waxa ay guddoonsisay ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska soomaaliyeed oo dhowaan loo soo xidhay tobabar si gaar ah loogu talagalay in ciidamadaasi ugu adeegaan bulshada soomaaliyeed akhbaaraadka caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid a dalalka ku bahoobay midowda yurub ayaa ugu baaqay dowladda turkiga inay oggolaato qaxootiga faraha badan oo ka soo cararaya mushkiladaha ka taagan waddanka siir ee u dhexeeya kooxaha fallaagada iyo dowladda kooxo fallaagaha ku sugan waddanka burkina fasona waxaa lagu soo warramaya inay sii daayeen haweenay u dhalatay waddanka austraaliya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda efmka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
dhegaystayaal intaana waa qodobaday warkay ugu doorka roonaa u diyaargarooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la filay in maanta uu hortago baarlamanka federaalk soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la filay inuu ka horjeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa baarlamanka federaalk soomaaliya taasi oo ku aadan marxaladda iminka dalka uu marayo dhinacyada siyaasadda ammaanka dhaqaalaha iyo horumarka dalka soomaaliya uu ku tallaabsanayo iyo yoolka dowladda ay hiigsanayso in sannadda laba kun iyo lix iyo tobanka dabayaaqadeeda dalkay ka dhacaan doorashooyin guddoomiyaha golaha baarlamanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari isagu shalay shir guddoominayay shir ay isugu yimaadeen golaha baarlamanka federaalk jamhuuriyadda soomaaliya ayaa halkaasi ka sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maanta oo kala hortegayo baarlamanka dalka
waxaanu qabsan doonaa fadhi aan caadi ahayn waxaa codsi xafiiskayga soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed inuu rabo inuu golaha yimaado hadaljeedina ka sameeyo marka waxa ay noqonaysaa fadhi aan caadi ahayn oo ay oo madaxweynaha hadaljeedin ka samayn doono marka taasina la socotaan si maarata dhaqso loo yimaado oo lana lala soo buuxiyo meesha aanu dhagaysano arrimaha uu rabo qaybta saddexaad oo aan qaybta koowaad waxaan idin waa dhamaystirka shuruucda qaybta labaad waa tan dastuurka qaybta saddexaad waxaa weeyaan waktiga aanu haysano nidaam waktiga aanu haysano xoghaynta waxaan ka codsaday inay shintiriska ay soo sameynayso inuu shintiris lasoo sameynaya inuu ahaado min hadda ilaa bisha juun soddonkeeda ayna ku jirto wakti loo gooyey xukuumadda markay keento nidaamka doorashooyinka ay iyada soo jeedisay looga doodaayo ayagana inay ku darto ay ku darto maxaa layidhahdaa wakti loogu soo daro shintiriska oo lala ballamay ilaa iyo hadda ra-iisul wasaaraha waa iga ballan qaaday inuu keenayo laakiin waktigii oo diyaarintiisii weli ku- eh, xafiiskiisii iyo qolo task force uu u saaray ay shaqayno hayaan markay diyaar noqdaanna horaan kasoo gelinaynaa doodiina waa idin horkeenaa si aan la yidhaahdo
gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari ayuu kaasiyaha dhegaystayaal oo shalay ka hadlayay kulan uu kulanka ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya uu shirgudoominayay halkaas uu ka sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ka codsaday baarlamaanka in maanta uu hortago wixii faahfaahin ah ku saabsan shirka golaha baarlamaanka ay yeelanayaan iyo khudbad madaxweynaha dowladda soomaaliya waxaad ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe soo socda hadduu alla habooda lahay u ogolaado dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday bulshada ah inay kala shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka loogana hortegi lahaa kooxaha fallaagada al-shabaab alqaacida war ay si wada jira usoo saareen wasiirada difaaca iyo warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadanaa howlgallada militari ee ka socda gobolka shabeellaha hoose waxaa inoo faahfaahinaya wariyahayaga yuusha cabdulaahi cumar wasiirada warfaafintii gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay ka wada shaqaynta ammaanka qaran wasiirka gaashaandhigga soomaaliya mudan cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa tilmaamay in laga maarmaan ay tahay in bulshada ay ka wada shaqeeyaan dowlad dhinacyada ammaanka
haddaba waxaan kaloo rabaa inaan hortiina ka sheego shacabka soomaaliyeed in looga baahan yahay ama ka codsanaynaa in wixii khilaafaada oo ayaga dhexdooda meel kastoo ay joogaan ay eh, ku dhammeeyaan eh, nabad iyo isafgarad iyo heshiis eh, si wada jirana ay uga qayb qaataan ammaanka ha noqoto dalka ammaankiisa ha noqoto ha noqoto horumarin ha noqoto xag waxbarasho xag dhaqaalaba Eh, waxaanu leenahay ummadda soomaaliyeed eh, kala duwanaanshaha ra'yiga waa la kala duwanaan karaa ra'yiga hase ahaatee waa inaan mid lagu kala duwanayn horumarka dalka inaan lagu kala duwanayn nabadgelyada dalka inaan lagu kala duwanayn waxqabadka iyo wadajirka iyo midnimada ummadda soomaaliyeed inaan lagu kala duwanayn ayaa la rabaa wixii lagu kala duwan yahayna lagu dhammeeyo isafgarad iyo wadahadal
dhinaca kale wasiirka warfaafinta dhaqankii dalxiiska mudan maxamed cabdixayir maareeye ayaa mas-uuliyiinta horey xilalka ugu soo qabtay hay-adaha dowladda ugu baaqay inay ka fiirsadaan ka hadalka waxyaabaha la xiriira ammaanka iyo howlgallada ciidanka iyagoo aanan wax badan kala soconin een, waxaanu kula talinaynaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed een, dadkii hore u ahaan jiray ama dowladda hore madax uga ahaan jiray marka ay war sii daynayaan inay sii daayaan wax xogogaal ah dowlad waa nidaam waa protocol waa waa waa waa sharci iyo kala dambayn waa mas-uuliyado qof aan mas-uul ahayn oo xogogaal ahayn yaanu mar dambe warbaahinta dowladda dowlad warbaahinta yaanu la hadlin oo waxyaalo ku saabsan amniga iyo ciidamada iyo howlgalla oo aan waxba ka ogeyn inaanu sheegin dowladda haddii cid u hadlayso wasaaradda warfaafinta joogta een, een, ciidamada qalabka sida afhayeenno ayay leeyihiin een, sidaas ayaa warkeedu ku baxa een, waxaanu halkan anigii wasiirku maanta isugu nimid inaanu xaqiijinno in marka ay ku jirto gacanta dowladda een, waxaanu ugu baaqaynaa mar labaad aan wasiirka ku taakiidinayaa dadka soomaaliyeed iyo gaar ahaan kuwa dega een, gobolka shabeellada hoose oo muddo badan dhibaato mararka qaarkood ku jiray iyagu ay isu geysteen dadka degaanka isla ahi welina waxyaala jiraan waxaanu leenahay kala qaybsanaanta iyo khilaafku wax micnaha uu samaynaya male ha lasoo afjaro
wasiirada ayaa si wada jir ah u beeniyey wararka sheegaya inay gacanta u gashay magaalada marka kooxda nabadiidka ah ee shabaab
mahadsanid yuusha cabdulaahi cumar wariyahayaga ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena dhegaystayaal war ka soo baxay taliska midowda afrika iyo danjiraha midowda afrika u fadhiya soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada midowda afrika iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ay si buuxda gacanta ay ugu hayaan magaalada marka ay xarunta gobolka shabeellaha hoose war-saxaafadeedka ayaa lagu xaqiijiyey ama lagu sheegay in ciidamada midowda afrika iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo isgarabsanaya ay wadaan qorshe militari oo looga sifaynayo goobaha ay kaga dhuumaalaysanayaan gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanada kale ee gobolada dalkaba kooxda al-shabaab al-qaacida dowladda soomaaliya ayaa dhanka kale waxa ay soo saartay warbixin ku aadan dhacdadii dhowaan qabsatay mid ka mid a diyuuradaha ka howlgala garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warbixinta soo socota ayaa wariyahayaga ismaaciil mukhtaar cumar oronjo waxa uu ku faahfaahinaya warka ka soo baxay dowladda soomaaliya
baaritaano degdeg ah oo ay niise ku samaysay shabakadii ka dambeysay qaraxii diyaaraddii daalo ee labadii bishan ayaa lagu ogaaday qaabkii loo diyaariyey weerarkaasi iyo shabakadii ka dambeysay iskudubaridka iyo abaabulka weerarkaasi ciidamada hay-adda niisa ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan shan iyo toban eedaysane oo la tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen abaabulka weerarkaasi kuwaas oo hadda ay su'aalo weydiinayaan guddi gaar ah oo maalmihii lasoo dhaafay ku howlanaa baaritaanka hawshaasi mas-uuliyaddii eerboorkaas iyo dayacaas marto ku dhiibay oo deerada hoosmurmale sida oo kale hay-adda niisa ayaa soo bandhigtay muuqaal video ah oo ay duubeen kaamirooyinka qarsoodiga ah ee ku xihan garoonka diyaaradaha aadan cadde muuqaalkaas oo muujinaya dhagarqabayaasha macluumaadkoodu ay hadda gacanta ku hayaan kuwaas oo sida labtob la qarxin doona kadibna meel luuq ah oo ka mid ah garoonka aadan cadde ay si qarsoodi ah isugu gudbinayaan laabtoobka qarxi doona sida muuqaalka idinkaga muuqata labadaasi nin waxa ay isku ekaysiiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde waxa ay sidaan kombyuutar laabtoob ah waxay hadda kombyuutarka ku wareejinayaan dhagarqabaha isqarxiyey si uu diyaaradda ula raaco hay-adda ayaa weli ku howlan baaritaano dheeraad ah oo la xidhiidha falkaasi iyada oo xustay in marka lasoo gebagabeeyo macluumaadkaasi lala wadaagi doono shacabka soomaaliyeed waxaana dhinaca kale dowladda soomaaliya oo arrimahani ka hadashay ay ku dhawaaqday go-aano cusub oo lagu soo kordhiyey sugidda nabadgelyada garoonka aadan cadde si looga fogaado suurtagalnimada khatar walba oo ka imaan karta kooxaha argagixisada
waryahayaga ismaaciil mukhtaar cumar oronjo ayuu kaasi ahaa oo inoo faahfaahinaya war dowladda soomaaliya ay ka soo saartay gaaraan hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed baaritaanka lagu sameeyey dhacdada ay qabsatay mid ka mida diyuuradaha ka howlgala garoonka diyuuradaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda shir ballaaran oo ku aadan dhismaha maamul ay yeeshaan gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan waxaa ku sugan mas-uuliin ka tirsan dowladda soomaaliya odayaal dhaqmeed waxgardiya bulshada labada dhinac wasiiroy xildhibaano dhowaan tegayna kulamo wada tashi ay halkaasi kula yeesheen waxgarad iyo qaybaha bulshada wafdigana oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha dowladda federaalk soomaaliya ee baarlamanka iyo xukuumadda oo ku sugan magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa maalinkii labaad kulamo wadatashiya la yeeshay odayaal dhaqmeed waxgardi qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada jowhar waxaana xubnahaasi ka mid ahaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cumar ceymoy wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamanka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe cabdulqaadir cabdulle buurfuule iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen muhiimadda kulamadan oo la xiriira ka qayb qaadashada dhismaha maamulka loo samaynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo doorka bulshada oo ay ka qaadan karto waxaan rabnaa maanta horta waxaa farxad weyn inoo ah munaasibadan oo qaaliga ah sharafta iyo qiimaha iyo karaamadaba inooleh inay maanta noogala soo qayb galaan furitaankeeda golo wasiiro iyo golo xildhibaanaba iyo saldannadii qowmiyaddan leeyahay beelaha dhihimaaya ee qowmiyadda jareer weyn ee mudana suldaan axmede rashiid sheekh shucayb maanta maanta waxaa sharaf idiin ah in ay kalfadhigu idiin buuxo
mar ka labaad waxaan umahad celinayaa runtii wasiiradii iyo xildhibaanadii oo markay bulshadu bulshaday matalaayeen ay wax ku ahaayeen oo kuraastooda ay ku fadhiyeen markii loo yeedhay si yacni maanta shalay soo gaaray gobolka shabeellaha dhexe johor oo aan uga hor tagnay anigoo suldaanka isla soconay iyo wafuud kale aan ugu soo dhawaynay koonko oo soo gaaray runtii waa ku mahadsan yihiin waxaa taasi ay qayb ka tahay xildhibaan maryan aweys jaamac iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ahna mudane ka tirsan baarlamanka soomaaliya cabdulaahi colaad rooble oo ina halkaasi ka hadlay ayaa muujiyey ka jawaabista ay ka jawaabeen u yeeritaanka odayaasha dhaqanka iyo in kulamadaasi muhiimka ay la qaataan maadaama laga hadlayo horumarinta bulshada runtii taariikh weynay noo tahay farxad weynay noo tahay waxaan hadalka u qalqaldayaa ka mid a runtii waxaan isleeyahay waxaan qabanaynaa hawshii ama mas-uuliyaddii baarlamaan ahaan aan lahayn oo ah wadatashiga bulshada iyo baarlamaanka ay wada lahaan jireen waana mas-uuliyad runtii dastuuri ah in xildhibaanada iyo bulshada ay wada tashadaan runtii sharaf weynay noo tahay in odayaasheenii gabdhaheennii dhallinyaradii dhammaan inaan wada kulanno salaan kadib waxaan een, rabaa marka hore inaan u mahadceliyo een, s- een, een, wafdigii een, een, qiimaha badnaa ee nagu soo dhoweeyey magaalada bannaankeeda nagu soo dhoweeyo suldaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka een, ay hogaaminayeen Een, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin Een, maamulka gobolka sidoo kale asagana waan waan u mahadcelinayaa soo dhoweyntii qiimaha badneed ee shalay markaan imaanay ilaa hadda inoola sameeyey Een, waxaan kaloo een, bogaadinayaa annagoo aad ugu faraxsan Een, gogashii halkan taalay ee odayaashii dhaqanka halkan fidiyeen Een, gogol aad u qiimo badanay ahayd xilligii munaasabka ku aheedaana runtii la fidiyey ugu dambayntiina maxamed cumar caymoy wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka soomaaliya oo isna halkaa ka hadlay ayaa muujiyey muhiimadda ay leedahay iskuduubnida iyo in dadku ay wax wada qabsadaan runtii waxayn ku ballan bayna taagan tahay ilaa arrintaas aan lisaga yimaado liska warsado oo wixii meesha ka soo baxay wax aan ka ahayn nalala yimaado aan anankana idinla nimaado ballantayna meeshii way taagan tahay annankana waa qaadnay horaan u qaadnay waxaan leeyahay tani waa taariikh waxaan u nimid oo yeeritaankiina aan u ijiibnay oo ugu weyn tahay midnimada magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya kulanka looga arrinsanaya dhismaha maamul ay yeeshaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo qaybka horumarinta nidaamka federaalka oo ka hana qaadaya geyiga soomaaliya safiirka dowladda britain u fadhiya soomaaliyana waxa ay shahaadooyin guddoonsisay ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan booliska soomaaliyeed danjiraha dowladda britain u fadhida soomaaliya ayaa shahaadooyin guddoonsiyey ciidan ka tirsan booliska soomaaliyeed oo si gaara loo tababaray kuwaasi oo caawinaysay dowladda dalka ingiriiska waxaana loogu yeera r r t kadib markii uu soo dhammaaday tababarkii la siinay ciidamadaasi waxaana loogu talagalay inay ka qayb qaataan u adeegista bulshada soomaaliyeed munaasabadda waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sarreeye gaas maxamed sheekh xasan xaamud iyo danjiraha dowladda britain u fadhida soomaaliya waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadaasi oo shahaadooyinkii abaalmarinada lagu guddoonsiinayay ciidankaasi mas-uuliyiinta ayaa la dardaarmay ciidamadu inay qaadaan tallaabo ku aadan gudashada waajibaadka qaran ee horyaalay u adeegista bulshada soomaaliyeed oo ay dhibaateeyeen kooxda al-shabaab alqaacidda waxaana tababarka muddadii uu socday dowladda dalka ingiriiska door muuqda ay ka qaadatay ciidamadaasi iyo weliba tababarkooda dowladda britain waxay ka mid tahay waddamada sida gaarka u taakulaya soomaaliya dhinacyada ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha intuba taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay in muhiim ay tahay tababaradan ciidamadan la siinayo booliska soomaaliyeed inay u adeegaan bulshada gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa howlo kormeera waxa uu ku sameeyey qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir isagoo u kuurgalaya dhinacyada ammaanka iyo horumarinta adeegyada bulshada qaar ka mida degmooyinka gobolka cabshakuur cali axmed wariyahayaga ayaa inoo soo koobay degmooyinka uu guddoomiyaha gobolka xalay kormeeray waxaa ka mid a degmada daynile degmada dharkiinley degmada wadajir iyo qeybo ka mida degmada hodan hodan ee gobolkan banaadir waxaana uu ugu kuurgalayay xaaladda ammaan ee degmooyinkaasi guddoomiyaha gobolka sheekh yuusuf xuseen jimcaale waxa uu sheegay in horumar la taaban karo dhinaca amniga ah iyo adeegyada bulshada ay ka jiraan degmooyinkii uu tegay oo ay ka mid ahayd degmada daynile waxaana waxaana kormeerka ugu magac daray kormeerka habeen wanaagsan
socodkayna ugu horreeyey kormeerkayga ugu horreeyey degmada aan bilaabay degmada dayniila ayay ahaaday maalin cad ayay ahaaday waxay ahaaday hooddi hooddi duur wanaagsanna waan soo marnay haddana habeen wanaagsan ayay joogtaa kormeerka marka waxaan ugu magac darnay kormeerka habeen wanaagsan waxaan haddana mar labaad ku bilownay degmada dayniile goor habeen ah oo guud cura ayaan joognaa muddo badan ayay runtii ragga degmada shaqo badan ayay qabteen waan uga mahad celinaynaa inay degmadii runtii ay ku soo noqotay nafta ku soo laabatay annagoo ogsoon maraaxil fara badan inay soo marto marka waxaan leenahay degmo loo soo dalxiis tagay naqon doontaa haddii ilaah idhaahdo muddooyinkan soo oo dhow insha allah sidaasaan rajaynaynaa sarfiskeeduna waa u dhammaystiran yahay iskuulay leedahay cisbitaalay leedahay m c a jay leedahay saldhigana burbuna insha allah isna waxbaan ka qaban doonnaa degmaduna waddooyinkeeda hadda way fiican yihiin marka siddeed iyo toban kilomitir ayaan markii laga soo bilaabo zero kilomitr zero ayay u jirtaa halkan magaalada saan la soconnaba marka guul ayay noo tahay runtii caawa inaan joogno degmada dayniile
degmooyinka magaalada muqdisho ee gobolkan banaadir ayaa waxaa ka jira horumar la taaban karo oo dhinacyada amniga iyo adeegyada bulshada ah waxaana taasi ay ku timid iskaashiga qeybaha bulshada maamulada degmooyinka iyo maamulka gobolka banaadir waxaana si gaara hadda u jira horumar dhinacyada adeegyada bulshada haddii ay ahaan lahayd caafimaadka iyo waxbarashada
mahadsaned cabshakuur odayaal dhaqameedii waxgarad ku sugan magaalada muqdisho oo caasimadda soomaaliya oo kulan ku yeeshay muqdishona waxa ay ka hadleen doorka dhaqanka soomaaliyeed ay ku leeyihiin horumarka bulshada odayaashan oo kasoo jeeda gobolka shabeellaha dhexe iyo deegaano kale oo ka mid a gobollada dhexe ayaa sidoo kale waxa ay ka hadleen ka qayb qaadashada dibudhiska wadda dheer oo marta deegaanada xeebta gobollada dhexe soomaaliya iskuna xirta magaalada muqdisho cali cabdiraxmaan aadan ayaa ka warramaya odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee maanta kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho waxa ay kulankooda kaga hadleen arrimo dhowr ay ugu muhiimsan tahay sida loo islaaxin lahaa kala tabasho ay sheegeen inay ka dhex jirto qaar ka mid ah odayaasha maanta kulanku isugu yimid taas oo sahlaysa inay ka wada shaqeeyaan danaha bulshada nabadoon xaaji cabdi imaam cumar oo ka mid ah odayaashii kulanka maalin soo qabanqaabiyey ayaa dhammaan ka qaybgalayaasha kulankaasi waxa uu ku booriyey inay ka qayb qaataan dhismaha wadada dheer ee isku xirta magaalada muqdisho iyo gobolada dhexe gaar ahaan jidka mara xeebta ah islamarkaan ugu dambayntii gaara degmada xaladheer ee gobolka galgaduud jidku waa mareeya jidku waa kacaa hal jidab kaliya hamara war lacagtaadaan isku soo dardartinaha hal doolar kaliya haddii aad keentid unuga hal doolar haddii laga bixiyo jidkooda ma dhisma ilaa hobyaa rabnaan sadaqadaas jaariyada wax ku daro waa idiin sheegayna waa janno meel talloba ilaahay wuxuu leey ninka sunna xasanaa samee ajirkeeduu leeyahay kii ku raacana ajiruu la leeyahay asaga marka waxaad samayso oo adduunyadan khayra aakhire ka horumara maalka dhulka ku jira hala soo bixiyo masaakiinta loo kaameeyo dhulkana aan dhisan sidoo kale kulanka waxaa ka hadlay qaar ka mid a odayaashii kulanka goobjooga ka ahaa iyagoo cararbaabay sida ay laga maarmaan u tahay in dadka walaalaha ay isku calool furnaadaan islamarkaana had iyo jaaraale ka shaqeeyaan xoojinta walaaltimada iyo wadajirkooda ilaahayna anfaadda xidad keeni maayo yaa inaan imaamkayna u dheermano oon talo u sheegno oo haddee adabku u roon yahay wax noo tilmaamo tii laysku ogay waayo laakiin wax qaliila oo muduloodka soo fakada horanu ma maqal haddana ilaahay nagama keeno wuxuu yimaado meel leh geed magaaliyo meela loo tago wixii imaam duubiduna waktigay ku haboon yihiin dadku wuu garanaya
wixii ilaana hateeyaaba la yiri yani gab ilaan loo geliye maahan ma geliyo
kulan looga hadlayay ammaanka gobolka bari ayna ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland ayaa lagu qabtay magaalo xeebeedka boosaaso ee xarunta gobolka bari kulanka waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha maamulka degmada boosaaso saraakiisha laamaha amniga odayaal dhaqameed waxgarad iyo qeybaha bulshada sidoo kale waxaa ku sugnaa madasha kulanka wasiirka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland intii kulanka uu socday ayaa si weyn looga hadlay ka hortagga dhibaatooyinka bulshada dhexdeeda ay ka geystaan kooxaha argagixisada iyo sidii ammaanka looga wada shaqayn lahaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland waxay ka mid tahay magaalooyinka inta badan xilliyada qaar ay ka dhacaan falalka gurcan ee kooxaha alqaacida ay geysanayaan wasiirka amniga dowlad goboleedka puntland ayaa kula dardaarmay shacabka iyo mas-uuliyiinta inay u tafixiitaan sugidda ammaanka magaalada boosaaso iyo guud ahaanba deegaanada gobolka bari wariyahayaga aamine ladan maxamuud cali oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa soo sheegaysa in markaasi ay halkaasi ka wada hadleen mas-uuliyiinta sidii amniga loo xaqiijin lahaa raadiyo muqdishow codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu warkan idinkaga imanaya saraakiil sare oo ka tirsan midooda yurub ayaa ka dalbaday dowladda turkiga inay u oggolaato qaxootiga ka soo cararaya siiriya inay gaaraan dalkeeda ujeeddada arrintan ayay ku tilmaameen madaxda midowda reer yurub inay tahay sidii loo badbaadin lahaa qoysaskaasi oo ka soo cararaya mushkiladaha gaamuray ee ka taagan waddanka siiriya madax siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub federik majhari ayaa waxa uu sheegay in arrintan ay tahay haddii xitaa aysan sharci ahayn in niyadda loogu dhiso dadka qaxootiga aana la niyad jabin maadaama dhibaatooyin ay ka soo cararayaan haase ahaatee dowladda turkiga ayaa ka biyadiidsan arrintaasi waxaana ay sheegtay in waddankooda loogu geynayo cunooyin iyo sahay loogu talagalay dadka lagu badbaadiyo balse aysan jirin sababo ay gudaha dalkeeda usoo galaan ayay tiri xukuumadda ankara dad ka badan soddon iyo shan kun oo siiriyaan ayaa ka cararay gudaha waddankaasi tan iyo markii colaadu halka ay ka bilowdeen gaar ahaan magaalada alepo ee ku taala waddankaasi syriya dadka ayaa isaga kala gooshi amaba u kala cararaya wadamo badan oo yurub ka mid ah ugu dambayntiina kooxo fallaaga ku sugan waddanka burkina faso ayaa lagu soo warramay inay sii daayeen haweenay u dhalatay waddankaasi australia arrintan ayay ku tilmaameen kooxahaasi argagixisada alqaacida xiriir kale leh inay doonayeen inay ku beddeshaan dad maxaabiis ahaa oo horay ay u qabteen ciidamada ammaanka waddankaasi burkino fasa warkii aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhyaarteena dhegaysataay xilligana waa inaga inta